qaar ku mid ah xidigo kooxo elman iyo m c c oo ku tirsan kooxo xeerka koowaad ee dalka yoweybayo hadeerena magaalada baydhabo iyo-oona matalo doono kooxda kubadda cagta ee bysom oo ku tirsan kooxo heerka koowaad ee dalka mas-uuliyiin sarsare oo kooxda ku tirsan iyo ciyaartooyaha ka dhawaaya garoonka shaati gaduud ee magaalada baydhabo ciyaartooyda weybaya ku qeyb ku eyina haano badan oo dhowaan hadeeri baydhabo haana sayti oo ku qeyb gala doona tartanka baydhabo kaab oo dhowaan bilaabado doona haana kumid a ciyaartooyda baydhabo hadeeriya weybayo sheegaan inuu rajayn in nabadowsaan ka dhamaada tartanka arbaada baydhabo ku furuma doona alxamdulilah ilaah maad iskale maanta waxaa si wanaagsan laguu soo dhaweeyey magaalada baydhabo aadaan ugu faraxsannahay inaana ka mid noqono ciyaartooyda baydhabo ka ciyaarta waa meel aad u wanaagsan dad qalbi wanaagsan way joogaan insha allah waxaan rajeynaynaa kooxdeena bayson inaan koob la qaadno aan la farxno wax badan kusoo kordhino insha allah aadaan ugu mahadcelinaa dhallinyarada oo meeshan sida wanaagsan noogu soo dhaweeyeen insha allah waxaan rajeynaynaa inaan ugu abaalgulino inaan koobkaa ku guulaysano insha allah waan guulaysanaynaa alxamdulilah ilaah maantaasna iskale bismillah ugu horan magacii waa xuseen maxamed cali waxaana ka tirsanahay tiam byson aad iyo aadaan ugu faraxsanahay meeshaana imaanay marka waxaan rajeynaya insha allah mar labaad iyo mar kale mar saddexaad inaan meeshan aan kusoo laabto tiam byson insha allah waxaan rajeynaa baydhaw kaab inaan la qaadno insha allah abdullahi admo dhammaan wadajir inaan ku qaadnaa rajeynaa insha allah saalii soo dhaweyn aad iyo aadaan ugu faraxsanahay waxaan rajeynaa insha allah saanis ka fiican inaan noola soo dhaweeyo insha allah alxamdulilah horta mida koowaad waa ku faraxsanaynaa imaada magaalada baydhabo markii wareysaa baydhabo imaada aad iyo aad aad iisoo dhaweey rajeynaa kooxdeeda inaan koob la qaado si fiican iisoo dhaweeyaan tartanka baydhabo kaabya weybow seekaanka xiisa badan tartamada baydhabo laka qobodow wayna inta badan kooxo baydhabo ku dhisanyo ciyaartooy kulakuweena meelo ku basan koonfur galbeeda